magaalada baydhabo waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay qoraalka sharciga naafada maamul goboleedka koonfur galbeed oo muddo afar maalmood ah socday kaasoo looga hadlayay ogaanshaha fikradaha dadka naafada ah iyo dadka u ololeeya mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray waxaa kasoo qaybgalay kulanka mas-uuliyiin kala duwan oo heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dadka baahyaha gaarka qaba ama naafada ah fartuun cali cabdiraxmaan oo ka mid ah gabdhaha da-da yar xubinna ka ah naafada koonfur galbeed ayaa sheegtay kulankan inuu muhiimad gaara u leeyahay dadka naafada ee koonfur galbeed ku dhaqan kuwaasi oo la baray bay tiri maalmaha uu socday kulanka xuquuqdooda iyo sida ay muhiim u tahay inay afkaartooda ka hadlaan kulan wada tashi oo n wacyigelin oo may leeraay xuquuqda dadka naafada ee lagu ka hadalaay iyo ka wada tashi oo qabiyo qoraal ah barnaamij eedan fayl oo dadka filanaadiya nagadi naafadana tusaalean ah dadkana tusaalean nagadaasa waana may leeraa ini xuquuqdii dadki naafadii lahaayeen yoogina ogaadan waana aqoon un weel dhadaan walibaba jartay naafo iyadoo naafeeta xuquuqdii ay wala yeelatan ogaada jarna fartuun waxay kaloo xustay inay muhiim tahay dadka naafada in wax la baro lana siiyo fursado ay wax ku baran karaan naafada inay walbarato walbarasho laanta waa nololla may leeraa inka adag dadka mara koraan waayo qof naafe e hatan hoob walbarasho laannagada eedan adagda hay-ado naftarjo oo wala dhiibayaan oo kaararka biyaayaan intii oo kaar bii lahaayeen wali ninku muhiimsanaada lahayta inio toban qof oo dadan baraan guddoomiyaha golaha naafada qaranka soomaaliyeed sayid cali cabdulaahi salaad ayaa caddeeyey sharcigan qabyo qoraalka naafada inuu faa'iido weyn u leeyahay dadka qaba baahyaha gaarka kaasoo go'aamin doona buu yidhi mustaqbalka dadka naafada runtii haddii aan hal iyo laba ka idhaahdo faa'iidada uu sharcigan u leeyahay dadka naafada ah maadaama uu yahay sharcigaanu sharci go'aamin doona mustaqbalka dadka naafada kuwa naafa hadda ah iyo kuwa aan noqonba muhiim ayuu noo ahaa in ay ka qayb qaataan dadka ee naafada ah oo la helo taladooda waxaana la socday looyaro qaabilsan arrintaas looyaradaasuna waxay qorayeen mataqaanaa comitiska iyo soo jeedinada dadka naafada ah muhiim ayeyna u ahayd dadka naafada ah arrintaas inay ka qayb galaan kuna darsadaa ra'yigooda waxaan ka nimid jubbaland waxaan ka u soconnaa mataqaanaa galmudug haddana waxaan joognaa koonfur galbeed xarunta kumeel gaarka ah ee baydhabo faa'iidada sharcigaanu noo leeyahay waxaa ka mid a markii laga hadlayo arrimaha waxbarashada markii laga hadlayo arrimaha shaqada marka laga hadlayo arrimaha deegaanka marka laga hadlayo arrimaha ka qaybgalka siyaasadda dhammaan intaas oo dhan waa kii waajibinayey waa kii sharci nooga dhigayey sidaan ugu heli lahayn maadaama aan ka mid nahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaanna aan nahay naafada soomaaliya wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya fahiime cusmaan cumar ayaa iyadana sheegtay dadka naafada inay u baahan yihiin dhinac kasta in laga caawiyo waxaana u taagannahay bay tiri xuquuqdooda siday u heli lahaayeen dadka qaba baahyaha gaarka khaasatan isin ahaan aada isin taawadaas xuquuqul insaanka waa dad aan baahan geega inaan la istaago oo xaqa ileeyihinna la tuso iyo meesha ay fadhiyaan anoo wasaaradda ahaan ka hadalaa magacshee waxaan ana roogsanaa oona qaabilsana xuquuqda ah inaan xuquuqdii meel walba ay ka jirto inaan soo biyaan uni aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo dhoweeyey kulamada lagu dhiirigelinayo naafada waa kan afhayeenka aqoon-yahanada fawsi cabdinuur oo arrintaasi ka hadlay sharcigan hadda naafada daraafkiisa hadda ay maarkan falanqeynayaan goboladana inputkooda ay ku darsanayaan runtii wuxuu u sameynayaa walow jiray sharci hore waxyaabihii sharciyadahaas ka dhibnaa sharcigii hore lagu dhaqmi jiray waxyaabihii sharciyadahaas ka dhibnaa iyo iyo hindi sharciyeedkan hadda la curiyey waxyaabo badan oo baahidooda ah ayuu ka turjumayaa marka naafada iyo cid kasta oo hindi sharciyeedkaas oo hadda inta lagu gorfeeyey quseyba wuxuu u yahay faa'iido weyn uu yahay dadka naafada waxay ka mid yihiin dadka ugu nugul bulshada waxayna qabaan dhibaatooyin kala duwan oo wax ka qabasho u baahan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo